iskana xalaala wax ka cuna wacmaluu camal falaa camalan saalixan ragga khiyaarteen nin ka mid ahaa waxa weeyaan wuxuu yimid meel oo wixii qashinka laysaga fogeeyu yimid markaasuu wuxuu arkay qolofka mirta bidiikha la yidhaahdo qolofkeedii oo layska diiray oo arkay oo qashinka lagu soo fogeeyey aaryaruu inta ciiddiisa ka dhaqday iska cunay gabarh baa aragtay ninkaan maska cunayo nin fiicanna inuu yahay lagu ogyahay saalixaho qoloftaas iska cunaayo markaasay adoogadan too tagto waxay tii waa nin hantiile aabo maxaana soo arkay shiikhii hebel hayo maanta qolof bidiiqoo qashin qofka la geeyey inta dhaqday cunaayo casuumaadu inta uu sameeyey wuxuu yidhi waa nin hantilaahe ee ha ii yimaado waa kaase gurigaygu ka marti qaadan yahay aqoanow gurigaaga wax yaalla ma rabo iyo cunnadaada ma rabo oo waxiisaa waxay ahaayeen ninkaasi wax xalaal iyo wax xaraam oo isku qasan xalaalaan hubaan bahelayaahe moogtahay sideeda wixii oon gaajada aad yac ku tidhaahdo waa bis waa kafaa waay sababta cunno macaan oo caraf badan haddaad cunto qashinkiiya ku darmaydaa moogta uus meeshaan ku jiray u tegayda macaanaamay xagga hadday tagto ogow wasakhay u tegaysaa marka wuxuu yidhi akhwaano waxaagaa isku qasanoo xalaashii xaaraamtaa intaan hu guri ka raadi laha xalaalaan hubo qolofkaasaaba bis igu filan raalli aho martiqaadkaaga cid kale si kaama rabe kuluu cuna marka rasuulyaalkii iyo ilaahay wuxuu yidhi kuluu cuna min adayibaati xalaasha wax ka cuna wacmaluu camal fala camalan saalixan camal wanaagsan camal fala sidaas baa ilaahay rusushii ku yidhi waa isticmaalu dayibi xalaal inay isticmaalaana rusushii la amray muuminiintana waa tana waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow kuluu cuna min dayibaati ma shay midkiisa xalaasha wax ka cuna rasaqnaakum aan idin siinay risqigu maanta bimacnaa acdaa iyo bimacnaa khalaqa inaad tiraa moogiye daahirkiisa ma loo dayn karayo oo wixiina laku risqi siiyey qayb ka mid ah wixiina laku risqi siiyey kulligood waa waa dhammaysanaynaa wixiina laku risqi siiyey xabad ka tegi mayno marada adigu aad leedaho xalaashaad suuq suuqa kasoo gadatay waxay risqigaaga tahay intaa adigu intaad ku isticmaalayda ow haddii qof haddii lagaa xado risqigaagii maaha haddii lagaa xoogo risqigaagii maaha haddaad bixidood qof sida risqigaagii maaha alrisqu cinda alqawmi maa bihintafic waxaad ku intifaacda risqa marka kuluu cuna ilaahay yidhi min dayibaati maa rasaqnaakum ay acdaynaakum wixii aan idin siinay kuwooda xalaashaa wax ka cuna kuwooda xaaraamta ha cunin xalaasha allah ku siiya xaaraamtana allah ku siiya hadday kusoo galaan labada ogow laba ilahay wax lagama xoogi karo washkuruu lilaahi ilaahay ku shukriyaa la yidhi oo nicmadaas uu idin siiyey ilaahay ugu shukriya in kuntum haddaa tihin tacbuduuna kuwa caabudaya iyaahu ilaahay in kuntum haddii aad tihin tacbuduuna kuwa iyaahu ilaahay un adawaatu lqasri ilaa inamaa cadfun wa taqdiimun kama taqadama mafcuulka la hormariya yufiidu lqasra haddaad keligii caabudaysaan in kuntum haddaad tihiin iyaahu ilaahay un tacbuduuna kuwa inaad caabudinaysaan ilaahay bis haddaad caabudaysaan ee ku shukriye wixii nicmo idin siiyey xalaalo idin siiyey uma dakara marka rasuulyaalkii iyo mu'miniintii kaleeto isku siyaa loo amray isticmaalu dayib markii isticmaalu dayib la helo unbaana camalkii dayib noqonaya haddii camalkii haddaan xalaal la isticmaalin gu camalku dayib noqon maayo qabuula la arki maayo uma dakara nabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxuu nabigu sheegay arrajula nin buu sheegay ninkoo yudiilu safara safar dheeraynaya cibaadu ninkaan u safray ogow nin ganacsadaa ma ahan camal saalixuu u safray oo xaj iyo cumre iyo camal saalix u aaday ninkaasoo ashcafa basaasan ninkaasoo aqbara boor leh ninkaasoo yamudda yadayhi gacmihiisa taagaya ilaa samaa'i cirka ilaa jihati samaa'i cirka xaggiisuu gacmaha u taagayaa qaa'ilan xaaluu yahay kii odhanayo gacmaha kor u taagayaa yaa rab ilaahow yaa rab ilaahow wuu ku hayaa ilaahay buu baryayaaho ilaahay buu tuugayaa cibaadana safar dheer uu usoo galay wa madcamu walxaal buu ninkaasi gacmaha kor u taagi oo rabbi baryayaa madcamuhu wixii uu cunaya madcuumuhu kuu cunaya xaraamun ay yihiin wa mashrabuhu ay mashruubuhu kuu cabayaan xaraamun ay xaraam yihiin wa malbasuhu malbuusuhu kuu xiraana xaraamun ay yihiin wa gudiya lagu soo barbaariyay bilxaraami xaraam lagu soo barbaariyey oo markiisii hore jasadkiisu xataa xaraam kusoo koray faana yustajaabu lahu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam su-aal mahe ogow tacajubkii leewaay see baa loo ajiibayaa kaas annee sidee baa yustajaabu lahu rajulkaa loo ajiibi waa wax baciida in la ajiibaayo yab ah wuxuu waayey ninkaani ogow waa mu'min weeye camal saalixuu wataahoo cibaadadu safar dheer u soo galay camal saalixuu hadda markaan ku dhawaaqayaho ilaahay in la tuugahay waa camal wanaagsan wuxuuna waayey ajiibidii gacan laguma hayaa la yidhi xaggee laga waayey camalkii iyo salaax waayo hadda wixii uu cunay iyo wuxuu isticmaalayay isticmaalu dayibaa la waay haddaadan xalaal isticmaalin camalkaagu haddaad dayib noqon maayo halna ogow wuxuu yaysaa kaa darmin camalkaani waa maqbuul iyo camalku waa saxiix waa kala labe ogow camal saxiix oon alla aqbalinaa jira laakiin ka kala suuroobmaya in laga anfiyo walaa cagsa waa camalkaani saxiix weeye maqbuulna ma ahan waa dhici karta lakiin suuragal maa in la yidhaha camalkaani waa maqbuul saxiixna ma ahan camalkii la aqbala saxa oo laabudda ah laakiin camalka saxiixa qabuulku ma laazimayo waxay kala yihiin labadoodu aan isla garanno sixadu waa shuruuddii arkaanta laleeyahay bis wax kale maaha camalkan waa ansaxay laleeyahay shuruuddiisii arkaantiisa loo dhamaystira haddaad maraxa mara booliya duubsatood usalli afard alcashri salaadaad iska tukato salaadu saxiix weeye maqbuulsa ma ahan haddaad cunno aad soo xaday ama ad soo dhacday soo cunto caloosha kasoo buxsato salaadada casir iska tukato salaadii haddaad shuruuddii arkaanta u dhamaystirto waa saxiix maqbuul ma ahan sixadu waa shuruudda iyo arkaanto lala yimaad bis hadday soom tahay camalku hadduu salaad yahay hadduu sadaqa yahay hadduu xaj yahay shuruuddiisii arkaantiisa shayga haddii lala yimaado fa huwa saxiixun xaraame maxay qabuulku muxuu soo usii dhimaan isticmaalu dayib kow ikhlaas qudar wahaluma jara iyo wax kaleeto sii weliyo labadaasaa saldhig waa camalku markuu maqbuul noqonayo ilaahay darti ha loola yimaado ha lagaa sheegiyo ha lagu arko yaysan wehelin xalaalna hala isticmaalo qofku waa inuu noqdo qof xaraamta ka fogaado waa inuu noqdo hadduu xalaalna isticmaalay camalkiisana ilaahay darti ula yimid shuruuddii horena la helay iyo arkaantii la helay saxiixun maqbuulun weeyi wahaluma jara marka sixadiina waxay noqoto shuruuddii arkaantoo la helo qabuulna wuxuu ku ku imaanayaa isticmaalu tayibi iyo ikhlaas waa labada xaggii xagg ha aadsi xaggii xagg ha u dhaafi sidaas lee weeyaa ka soco marka shay shuruuddii sii waayaa alla aqbalay haddii aad inta iska dhaadhicido aad ahay tiri ama laguu sheego waa lunsantahay ogow shay shuruuddii waayey a alla aqbalay been leewa qabuulku sideeda waa inaad ajri hesho wey camalkan inaad ajri ka hesho aa qabuulay wixii lagaa aqbalo yaad ajri ka hesho salaadii haddaad shuruuddeedii arkaanteedii u dhammaystirtay si aad leed hebel iyo hebel ha ku arkay inaad salaada casirka galabta tukanaydo salaadaas way ansaxday wujuubkiyaa kaa dhacaya walaakin laa thawaaba laka ilaahay ajri uga helmayd wa waxa weeyaan inta aad qof kaleeto ilaahay kayrkiisa camalkaana aad uga rabto faan iyo ammaan iyo arkid uga rabto ajri ku heli mayd qabuulka heli mayd lakin wujuubkiyaa kaa dhacay waxaa salaada u tukan weyse lagu dhihi maayo salaad baa tukatay haddeer dadku ku su-aali mayaano tuko casir lagu dhihi maayo ayadoo camalkaaga halaysan yahay biriica ka halaysan yahay yaa waraa casirkii tuka lagula hayn waa tukata ilaahayna beri qaankuuma haysto casirkii inaadan tukan qaankuuguma haysto lakin waxa eed lagugu haystaa o maxaa salaad anaa lahay cidka ila sida waa eed lagu haysta o sixadu marka waxay kaa ridayda camalkan dalabkiisi haddii wixii camalku hadduu waajib ahaana wujuubkiia kaa dhacay hadduu sunna ahana dalabkiia kaa dhacay laakiin qabuulkii waa hamartii mirihii weeyaan geed haddii aad beerto oo geedkii soo baxo mirtii dhulka aad ku ridda ay soo baxdo oo aad waraabido oo aad jaanki iyo geedihii yaryaraa kaad ka fasho oo geed ku laama yeesho oo ubax yeesho oo geed eed ballaarsan uu noqdo faa'iidaa laga rabaahe maxay tahay waa in mira laga helo haddaan mire laga helin geedkii waa lagu soo xoogiy xarir bela faa'iida lagama helin qabuulku waa camalka camalka mirihiisii la waaya waa ajriga waxaad ku helaysa in lagaa aqbalaad ajri ku helidaad haddaan lagaa aqbalina dalabkiia kaa dhacin ood geli kasa sidaa uun garatay marka waxa weeyaan ay in allaha tacaala dayibun ilaahay waa ilaah oo xumahoo dhan ka hufan ilaahay waa xuma mid ka hufan oo ka nadiifa laa yaqbalu ilaahay mana aqbalo ilaa tayiban camal aan wanaagsanayn ilaahay ma aqbalo camalkii ikhlaas shuruuddiisa iyo arkaantiisa inta loo dhammaystiro ikhlaas loola yimaado oo haddana xaraamta looga fogaado isticmaalulxaraami looga fogaado kaa unbaa alla aqbalaa midkii kaloo galabgalaba ilaahay aqbali maayo marka ninkii uun dhahaya masaladii aan shalay axbaar ku noqnooday cibaado aan toosnayn baa ilaahay xushmo iyo karaamo looga helay ogow nabi maxamed u kasoo horjeedaha ogow laa yaqbalu ilaa tayiban faataxa aan qumanayn iyo qiraan isku toosnayn iyo cibaado aan aan gelabgelaboo qalqalloocan aa ilaahay qofkan ku aqbalay oo ilaahay ka raalli noqday oo karaamo ku siiyey waa uu nabi maxamed laga soo horjeeday so arkmay ma aqbalayo waxaan dayibayn qofkii camalkiisii haddii uu gelabgelab noqdo ogow camalkaas isagaa khadiia ahoo la aqbali maayo hadduusan sharcigiiba waafaqin sixadiiba lama arke maaragtay sixadiiba waa waaya la aqbali maayo laakiin qofkan alla wuxuu uga raalli noqday haddii alla ka raalli noqdo ma ahan dhinacaas ma ahee meel kale unbaa wax ka jiraan niyo fiicanuu lahaa unbaa alla ku aqbalay kasoo had marka niyadaada wanaagsan midkaas la aqbalay sidii u wanaagsanaa salaamatu sadri siduusan xaasid u ahayn oo xiqdi u lahayn oo kibir u lahayn oo cujbi u lahayn oo fakhri u lahayn oo sifada xunxun oo dhan siduu uga dheero adma uga dheerow ilaahay ha ku rabee waxa weeyaan xadiidu lqudsi baa wuxuu ahaa in nabigu sala allahu alayhi wasalama rabulciza uu ka sheegay maa wasicanii carshii walaa samaa'i walaa ardii xadiidka aan macnihiisi sheego waxa weeye nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam rabulciza wuxuu yidhi cirkayga iyo carshigayga iyo dhul iyo kursi midna iima waasic noqdan waasic noqone waxaa ii waasic noqday qalbu cabdiya almu'min addoonkayga mu'minka qalbigiisa ii waasic noqday ilahay qalbigeena kuma jira ow in si uusan ilaahay intaa u rabin oo mu'minka qalbigiisa u raba ee qalbiga fiicnaysa de waa meeshii mahabadu raxmaat illahi ilahay naxariistiisa halkay kusoo degaysa wey meeshaa wanaagso qofkaan fiican oo camalkiisu gelabgelab yahay laakiin inuu fiican yahay anaan aragnay war wax u qarsoono ku fiican yahay inta qalqalloocan oma maraaqsan kuma fiicna marka dadki qof aan wax fahmina wuxuu leeyay inta qalloocanaba fiican ba qalqallooca buu qofkaana ku fiican yahay waa khalad diinta laga galo qof haddii wax wanaagsan la siiyo lama xasde waa loo masayraaha ogow lama xasdo low yaa waxaas ka qaadan lama yidhaah laakiin waa loo masayraaho wixiisoo kale igu raylaha sidiisoo kale igu fiicnaan leeda leer marka u masayro camalka fiicanuu la yimid ma ahan ka muuqde waa ka muuqde waa halaysan yahay mid ka qarsoon uu la uu la yimid oo inuu rasuulullahi moxamed jecel yahay sala allahu alayhi wasalam iyo inuu saalixiintii jecel yahay iyo inuu salaamatu sadri uu helay iyo khalqiga ilahay ay ka nabadgaleen halkaas aad meeshaasi ku fiican yahay dhinacaa ma jeersa low yaa sidiisoo kale qalbiga ugu fiicnaan sidiisoo kale yaa nabiga uu rabooda halkaa ka dabameeshaas kaga daba tartan laa yaqbalu ilahay man aqbalo ilaa dayiban ilahay camalan wanaagsanin ma aqbalo wain allaha tacaala ilahay amara almu'miniin mu'miniinta ilaahay wuu amray bima shay buu amray amara u amray bima almursaliin rasuulyaalka wixii amray oo isticmaalu tayiba alla amray faqala allahu ilahi wuxuu yidhi ya ayuha rasuul hay rasuulyaalow kuluu marka horeta rususha amarka la siiyey nabi mu'miniintuna rasuulyaalka loogu soo dhiibay ee marka hore amarka waxa la siiyey rusushi kabacdina ugeeyaali dadkaasna ilahay wuxuu yidhi rasuulyaalow kuluu cuna min adayibaati war waxyaabaha wan wanaagsan oo xalaashaa wax ka cuna mar hadday xalaal yihiin waa dayib wey waxa hadday xaaraam yihiin waa khabiid weeye khabiid weeye dayib ma noqonaya ii wada wacmaluu saalixan ilaahay wuxuu yidhi rasuulyaalkiiyo waxaad camal fashaan camalan saalixan laba shayaa la amray marka hore day waxaa la amray isticmaalu dayib akli baa weliba lasii lasii cabiray oo wax cunaa la yidhi qofka bani aadamka dhismihiisaan jirhkiisu waxa uu ku dhisan yahay oo sababka caadiga ahi qadarta rabi waa gaar ilaahay siduu rabo qofkan jirhkiisa ku dhisi karaya laakiin sababka caadiga aho qofka jirhkiisu ku dhisan yahay ma ahan dharka uu xehan yahay maaha ma ahan gogasha uu ku seexdo ma ahan xataa cabitaanka saldhigga qofka jirhkiisu ku dhisan yahay cunitaan lee waayo qofka cunid hadduu waayo eber waa u dhamaata ma noolaanay jirkiisu noolama waa sababka caadiga u rabbi waa noolin karaa isagoon hadda waxba cunin qofka alla waa noolin karaa oo raggi akhyaarta rag waxaa jira cunitaankaba ilaahay ka daayaba ragga akhyaartaa nin ka mid a waa nimanku rag ilaahay addoommo fiican uu iska lahaa oo taariikhdooda naloo sheegay wax badana naloo sheegay oo aan jeclaan lahayn iyagoo kale ilahay inuu noo soo celiyo aan mar kale aragneen nin raggaas ka mid ahaa wuxuu yidhi ilaahay waxbaad isu dirta adug oo waxaad ballan qaaday inaad risqiga bixinaydo adigu aad wax biisho wakaayi min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha ilaahu in adigu risqiga bixido adaa sheegay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha rabbigu risqiga adaa damaano qaaday adigu shaqadaada adaa isu diray anigana rabbigow shaqaadii dirta waa inaan ku caabudo ilaahu shaqadaadii yaani yaanu risqigii kaa weyn waa ku caabudayaahu duurku iska galay meelanba dad jooginba wax noolaahoo dugaag iyo ugaar iska ordayda maaha inaan la arag inuu dugaagga qabsado ugaartay dishana ma rabee ogow rabbiyow risqigaan kaa raba anugu cibaadadii waa wadayaa muddo hadduu cibaadadii wado cunitaan la arag oo cabitaan la arag ceel iyo biyo iyo cid midna lama arko iyo wax wax nool wax lagu noolaado markuu rafaaday oo nafti qabatay wuxuu yidhi ilaahu kollay hawlgab ma tihido ma aadan awoodi weyn aaw risqigaad ballan qaaday rabbiyow inu cibaadadii waa wadaa waa lala warramay oo ninkaas waxaa la yidhi ma cunaad rabtaa mise waxaad rabtaa awoodii cunada laga helaya cunada markaa cunto maxaad ka helaysaa tabaraad ka helaysa ma tamartiyaa doonaydaa mise cunaad rabtaa cuna ma raba inkaanay qabtaa tabaraa rabaa quwadiiyo dhan cunitaanka iyo cabitaanka rabitaankeedii waa laga saara ninkaa intii noloshiisa u dhimaneed baahina ma qaban oona ma qaban nabadgelyo sidaasu waqtigiisa ku laysta markay rabbi qofka waa noolayn kara ahaan ka rabaa isagoon cuno siin cabitaan isagoo waxna cuni waxna cabin lahay waa noolayn kara lakin sababka caadiga uu ku nool yahay midka u muhiimsan asbaabtaasa cunitaanka ah marka sababkii ugu muhiimsanaa la cabiro war kuluu cunaa la yidhi jirkiinu ha dhisme oo dad shaqayn kara oo cibaadaysan karaa noqotaane horta minada iyo baati xalaal wax ka cun wacmaluu haddana camal falaa camalan saalixa camal wanaagsanna la imaada oo dariiqaas laydin amray waafaqaya haddii aan xalaal la cunayn camalku saalix noqon maayo qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow kuluu cuna min dayibaati maa razaqnaakum wixii aan idinku biilnay wixii aan idin siinay baan rabaa kuluu cuna min dayibaati maa razaqnaakum ay acdaynaakum wixii aan idin siinay ama razaqnaakum khalaqnaa lakum wixii aan idiin abuurnay qayb kamida wixii aan idiin abuurnay ama aan idin siinay kuweeda wanaagsan wax ka cuna ilaha yidhi waa akligu waa qiwaamu binyati lkhalqi dadka jirkooda dhismaheeda waxa ay ku taagan tahay waa cunitaankii horta cunitaankii waxa cunitaan la huri maayo xalaasha cuno markaad cuntaanna maxaa rusushii loogu dalay wacmaluu saalixan mu'miniintiina maxaa loogu dalay wacmaluu saalixan tacbiirkii lama cabbirin laakiin mid la macnaha loo diray washkuruu lilahi yaa la yidhi oo ilaahay in lagu shukriyahay waa camal saalixa la timaado ogow shukrigu wax kale ma ahani waa un camal saalix hadduu salaad yahay hadduu soom yahay shukri le waa un camal saalix in la timaado ilaahay idin biil idin iijaadiyey uga shukriya oo camal saalixa la imaada ilaahay cunitaanka cunada xalaasha idin siiyey oo idiin baneeyey haddana uga shukriya oo camal saalixa la imaada waa sida in kuntum haddaad tihiin iyaahu ilaahay un tacbuduuna inaad caabudaysaan haddaadun ilaahay inaad caabudaysaan keligii inaad caabudaysaan haddii aad tihiin uma dakara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga wuxuu sheegay rajula nin buu sheegay ninkuu yudilu safara safar dheeraynaya ninkaasoo ashcaha basaasan waxaa intaanan ka gudbin suuragal ah rajulkaani ummadihii naga horreeyey inuu ka mid yahay way dhici kartay oo dadkii naga horreeyey mid ka mid hoosaani ku dhacday sidaan sameeyey oo sidaani ku dhacday inuu yahay waa dhici karta kuma cadda nas caddeeya laakiin sooma aroor meesha kuma soo aroorin waxa kaleeto suuragala wax hora maroo la miithaalinaya inaysan ahayn qofka sidaan yeela sidaan dhaqankiisu yahay camalkaa fiican iyo camalkaa xun isku daraya siduu qabuulka u weynaya in la miithaalinayo ee qof hore w ficilkaan sameeyey gaaraan la miithaalinayn way dhici karta oo haddeer rajulku nin horeo tegay keliya uusan ahayn nin un camal saalixa xaj baytullahi alxaraam inuu xajiyo ama soo cumraysto soo soo booqdo oo safray oo annaga hadda naga mid ah oo wuxuu isticmaalayaana ay xaraam yihiin jidkaas dheer kusoo rafaaday isticmaal wixii uu isticmaalayna xaraam ka noqdeen qofkaasi siduusan qabuul u helaynin miithaalinna loo miithaalinayo waa dhici karta nin horreeyey oo wixii ku dhacay iyo wixii uu sameeyey la miithaalinaya waa dhici karta nabigu wuxuu sheegay arajul nin buu sheegay ninkuu yudilu safara safar dheeraynayey safar iska ganacsiya iska socda ma ahan waa safar cibaadaho ninkaan daaca u socday ninkaasoo ashcaho basaasan ninkaasoo aqbara boor leh ninkaasoo yamuddu yaday timihiiyaa basaasmay marka hore ashcaa timihiyaa basaasan oo wax iska taagtaagan oo wax la subkay oo la shalleeyo aan ahayn wuu basaasan yaho timihiyaa iska ganagana noqday ninkao aqbara boor leh haddana safarkii uu jidkii uu soo maray suubaankiisiyaa ka muuqanaya ninkaasoo yamudda yadahi gacmaha kor u taagayo ah yamudda yadahi gacmihiisa u taagaya ila sama ilaa jihati sama erka jihadiisa gacmaha u taagaya qaa'ilan xaaliyo kii oranayo gacmaha kor u taagaya yaa rab ilaaho yaa rab ilaaho oranaya walxalbu yaa rabbi yaa rabbi ku qawlaya madcamuhu madcuumuhu kan la cunsiiyo u cunayahay xaraamun uu yahay mashrabahu wamashrabuhu midka la cabsiiyey ku cabayaana xaraamun ay yihiin wamalbasuhu xaraam waxuu ku labisnay xaraam ay yihiin waqudiya bilxaraami xaraam lagu soo koriyey mar baan idhi oo markaa waa daale ogow waqudiya lagu soo koriyey oo alghidaa waxaa la yidhahda qofku cunada jirkiisu ku koraa la yidhaha cunada qofka jirkiisu ku koraayo a la yidhaha soomaalidu mawta xikmad eer maaha waxaa mararka gobolkoodu yidhaha war adigaa soo koraya cunada cuna liniyow dhin dhalinyara adaa ku koraaya cunada cun waa runa ogow qofku intuu sii jirkiisu ziyaadayo cunadu waa koridaa laakiin haddii qofku hadduu gaaro afartan sano haddii uu gaaro amaba soddonka xagga u dhaafo soddon iyo shan iyo hadduu gaaro inuu cayilo waa suuragal laakiin kori maayo laf usii ziyaadi maayo wax dhirir u ziyaadi maayo koritaan ima ma imaanayo marka waqudiya waa lagu koriyey bilxaraami xaraamaa lagu koriyey oo markii horeo jirkiisu soo dhismaayo uu soo korayey yaa xaraam la siiyey waa dhici karta oo waa ilaa daale ogow qudiya waxaa kaloo dhici karta midii oo aan dhibicda lahayn qudiya macnaheedu inaan inaan siinin waa dhici karta waqudiya oo hadda dhibic ay leedahay daalkii daalka aan dhibicda leh ficilka wata midkii daalka watay inaan macnihiisii siino waqudiya waxaa lagu quraaciyey aan idhahna waa suuragal waqudiya macnaheedaan siinayna hadda quudiya aa noo taal oo ficilku yahay laakiin midii daalka ahayd oon dhibicda lahayn macnaheedii inaan siino waquudiya waxaa lagu waquudiya waxaa lagu soo qoraaciyey aan idhahno oo dhici karto laakiin macnaha ku fiican waxa weeyaan waxa weeyaan quraacdu waxa weeye waa daal ogow alghidaau waa ghidaau tanna maxay tahay alghidaau waa daal iyo daal ay kala yihiin alghidaau oo markii dhibic ay leedahay waxa qofku kusoo koray waay alghidaau oo aan dhibic lahaynna qofku wuxuu kusoo quraacdin leh waa gelin karo wixii la cuno wa waqudiya waxaa lagu quraaciyey dheh oo midii aan dhibicda lahayn macnaheedii qudiya macnaheed si ama waqudiya waxaa lagu soo koriyey bilxaraami xaraam baa lagu soo koriyey faana yastujaaba lahu saa loo ajiibaya rabbi waa iska ajiibi kara ilahay macnaha waa wax baciida in la ajiibaahi wax mustaxiila ma aha laakin waa baciid ilahay waxaan arkaynaa gaaladiiba inuu ajiibay rabbi gaaladaba waa ajiibaa waad iska dhaa faasiqiinta iyo gaaladaba waa ajiibaya qofkani waa qof dembiilaa mu'mina gaalkana alla waa ajiibaa rabbi suu raba yeelo wey lakin waa wax baciida ogu rawa muslim xadiiska muslim baa wari sidaas le weeye wuxuu yidhi alxadiid alcaadi cashara xadiidkii kob iyo tobnaad baa marwiyan waxaa laga wariyey can abi muxamed abi muxamed ninka la yidhaha baa laga wariyey alxasan ibn caliy bn abi aalibin wiilka abtirsiyahaas le baa laga wariyey sibdi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka wiil gabdheedkiisii ahaa wiilkii gabadhiisu dhashay ahaa wa rayxaanatihi nebiga caraftiisa wiilkii ahaa radia allahu canhuma isagii abi baa allah kaala noqday xadiidka toban toban iyo koowaad ninkaasaa laga wariyey qaala xasan inuu yidhi baa laga wariyey xafidtu min rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alle waxaan ka xifdiyey dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki gelinaya ka tag maailana macaadilan xaala tahay kii u leexanaya ilaa maa laa yariibuka wixii aan ku shaki gelinayn ama wacdil u iilo ilaa maa laa yariibuka wixii aan ku shaki gelinayn waxaad hubta aad waxaani ma fiican ma xalaala mise waa xaraam haddaad ku shakido iska daa camalkaani ma camal ilaahay ogolyaa mise ma ogola haddaad ku shakido iska daa waxaad hubta kii camalkaa waxaa dhaqankaagu ahaata saas le weeye wuxuu yidhi waxaa laga wariyey yidhi xasan ibn caliy bn abi aalib oo sibdi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka wiilkii gabadhiisu dhashay ahayd wa rayxaanatii nebiga caraftiisa ninkii ahaabaa waxaa laga wariyey oo macnaha nebiga sala allahu alayhi wasalam ku sheegay inuu yahay rayxaan inuu yahay humaa isagiiyo walaalkiisoo ka yaraabuu wuxuu yidhi humaa rayxaanataya min addunya wa fii riwaayatin min aljanna adduunyada waxaan ka carabsadaahay waa labadaasuu yidhi markaasay lababa dhici kartaa oo rayxaanada nabigu wiilka wiilashaa ku sheegay inay tashbiih taha waa dhici kartaayo shayga la carafiyo wax la carabsado waa wax loo hiloobo waayaan oo haddaad cadar iyo haddaad ujeedo iyo wixii nadiifka ah iyo barafuunkii daahirka ahaa de uu ninkii uun dadaalayahay baalkaan daahirka ahayn in la iska ilaaliya lewa baalkaa isbiirtada lagu shubay alcoolka bahalka aashidka looga dhigay sideeda waxa carfaya ha ogow shaygaan carfaya ma ahan wax dareeraha ma ahan caraf oo dhan isku soo duuduub ama catar ay ku jirtaa dheh ama barafuun ay ku jirtaa dheh waa shay jaamidahe dareera ma ahan waxaan dareeraha ka dhigay acid lagu daray lewaan acidka lagu daray haddii uu alcool noqdo ogow waxaa ku jira faraha ku jirta ogow a'imadii islaamka rag ka mid ahoo qaaliya oo shalaya maanta raggii jooga aan ahayn aafarta ku taageenoo war waxaasi waa najisaa la iska daayiri imaamka weyn ood garanayso ee la yidhaahday sheekh yuusuf ibn ismaaciil annabhani oo macnaha waxaa weeye nin thaqafiyaho reer magaaloo ilbax ah aqoonta diineed asagoo ragga culammada kuwa ku horumaray ka mid a haddana aqoonta maadiga ah uu ku dartay oo nin ilbaxa ah haddana isagoo mansabka dawladnimada ku dartay oo baalkii la odhan jiray maxkamadda sare ee bayruud xaakimkeeda ahaan jiray ninka intaa isku dartay aqoontii diineed iyo aqoontii maadiga ahayd iyo saldanada xilka dawladnimadu waa qaaliyi ogow mas'alada uu sheego nin qaaliyihii sheego waxay ka rajaxan tahay fii curfi lfuqahaa'i masalada nin aan faqiihayn nin faqiih kale uu sheegay oo aan qaali ahayn haddii nin ay laba mmasal masalada ay laba nin isku qabtaan oo ninna sidaanu ku sheego ninna dhinacaan ku sheego labaduba laba faqiih yihiin laakiin labadooda mid qaali yahay ninka qaaligaa masaladiisaa rajaxan maxaa yeele ilaahay baa yidhi wa uli lamri minkum in la adeeco ulilamriga asaga ilahay amray adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli saldaradu qaali waay weliba waxaa wehelisa oo baawarka uu leeyahay oo dawladnimada oo in lagu warkiisa la raaco uu ku yeelanayo u dheeraada ninka qaaliga ninkaan faqiihay dadaal uusan samayn uu samaynaya maxaa yeelay maalin walba qaduu u taagan yahay maalin walba xuguna u taagan yahay baxi aan ninkaani samayn faqiihaan isku aqoonta ay yihiin dadaal uusan samayn oo isagu samaynaya ilaa masaa-isha waxaa la baaraa markii baahideedu timaado subax walba wax cusubaa ninkaan loo keenaya inu xukumo laga rabaa ninkay isku aqoonta yihiin masaa-iluusan baarinuu baaraya intaas waa dheeryahay ninkay isku aqoonta yihiin saldanada dawladnimada uu la dheeryahay weliba waxaa jira xilligii diintu ay dhaqnadu hadda un ka horreeyey markii gumaysigu adduunyada islaamka uu qabsaday wixii ka horreeyey islaamka waxaa loo qaalin looga dhigi jiray dadkan alamthal falamthal ragga ugu aqoonta roon inay sidaas taa waxaad ku garanaysaa imaamu lbukhaariya xilligiisii waxaa la yidhi qaali noqo ma yeeli maayo yiri war yaa noqo qaaliyaa layi waa diida waa lagu xirayaa ma waa lagu dilayaa haddaadan qaali noqonaa la yidhi rag kaleoo qaalinimada u diyaarha joogay ogow nin aqoontiisa oo kale ah markaan lahayn waxaa loogu khasbaa inuu qaali noqdo ogow nin aqoontiisa lahan markaan lahayn isaguna waa diiday marka ilaahayna waa dabqasqasaad garanayso sababtii geeridiisa u sababka ahayd inuu dhinto waxa u sababka ahayd ilaahay uu baryayo aan soo fiirsaday ii kaadiyo inaan qaali noqdin kare laba masala lagu dirqiyo qaalinimada iyo masale kale lagu dirqinaya qasab u yeel la yidhi afar beri halaysi yidhi afartii beri imaamu albukhaari gurigiisa inta galayu ilaahay khalweeye wuxuu yidhi ilaahu diinta intaadan iga fasaadin rabiyow idil subaxii afraad markii la rabo saakay war ma yeeshay mise waa lagu dilaa isagoo maydaaba loo yimid gurigiisa isaga dhex mayda magarat imaamu shaafici xilligiisii sidoo kale waxaa lagu khasbay labadii ninka la yidhaahdo imaamu lbukhaari lagu khasbaayey imaam shaaficiya horreeye ogow labadii imaamu lbukhaari lagu khasbaayey baa imaamu shaaficina lagu khasbay imaamu shaafici wixii lagu khasbaya weliba qaalin ma ahayna wasiirka garsoorka lagu khasbaya qaadi lqudaat wasiirka garsoorka islaamka dhan ninka qadaa ugu sarreeya isaguna waa diiday rajo laga ama hala xiram halayska kaydaya rajo lagama qabuul marka waxaa islaamka qaali looga dhigi jiray alamthal falamthal marka intaan ninka isku darta fiiri imaamu nabhani horta sideeda xilligiisa ragga joogay buu amthal u ahaayoo loogu doortay maxkamadda sare inuu noqdo qaali ka noqdo mar kalena waa dawladnimadii mar kalena baxthigii sameeyey tan waa ninkaad garanaysaan rasuulullahi moxamed sida u jecel yahay sala allahu alayhi wasalam nabi maxamed aqoon maxabadiisu heerkii uu ka gaaray ninka sheegay lahaad garanaysa waa cajaayib ku ah dabatulqara ninka iska leh iyo kutubta tirada badan garanaysa waxa weeye marka ninkaasi wuxuu yidhi waxaan muslimiinta uga digayaa huu yidhi qaadibatan isku duubkooda min isticmaali cadari rashaashi baraafuunkaa la buufiyo isticmaalkiisaan islaamka uga digayaa huu yidhi almuntaju min ifrinji meesha faransiis la yidhahan laga sameeyo asaga baxhigiisa markaa intaa un ahaa wuxuu ogaaday cadarka lagu sameeyo faransiiska in baraafuunka kan la buufiyo wey arashaashu ku qeyd baraafuunka oo faransiiska aan muslimka uga digayaa wiil maxaa yeelay fa ina fiihi isbiirto waxaa ku jira alcohol walisbiirto khamrun alkoladu khamro waaye waalkhamru najisun khamraduna nijaas weeye ninkaa nabhani marka ka baxa haddii imaamu nabhani saan noogu sheegay haddii maalan hadda anigaan ninka sheekh mashaaqida ilaahay nin kale oo ka mid ih aniga iska dhafayar waaye maba maxsuub ma ahee sheikh kaleeto imaamu nabhani la zabana oo la aqoona oo la baawariy haddii uu yidhaahdo war waa fiican yahay baalka hala isticmaala hadduu yidhaahdo adiga laba shiikh oo isku zabana oo isku aqoon oo isku baawar oo dhinac walba iskala mid ahaa nina yidhi waa najis iska daaya aan ka dhigni waa qadaraynaha ogow ma jirta nin yidhi hala isticmaalo imaam nawod ninkaa u miisaanmaya la heli maayo isaga baxiga uu sameeyey nin yidhaahdo ma sida nabhani sheegay ma ahee waa si kalay tahay oo isaga u miisaanmaayo lama haayo isagu baxiguu sameeyey haddaa la baraarugaya anagu ku baraarugaynaaye laakiin isagu xilli horu baxi sameeyey ninuu miisaanma marka ma hayno baxigaa sameeyo isaga zabankiisiiya laakiin haddii xilligiisii ninuu miisaanmaa yidhaahdo war weeye sida nabhani sheegay ma ahee baalku xalaal weeye hala isticmaalo hadduu yidhaahdo adiga maxaad u dhaxayda maradaadu waa daahir iyo waa najis jirkaagu waa daahir iyo waa najisaa udhexayda camalkaagina laysku haystaad noqotay su-aalki maysi camalkaagii ma ansixin iyo waa ansaxayaa laysku hayaa adoo heli kara camalkaagu inu inuu mid aan laysku haysan noqdo adoo heli kara in camalkaagu mid laysku haya noqdo maxaa kugu kalifay adiga camalkaagi inuu mutanaasacu fiihi noqdo ma ansixin iyo waa ansaxay inuu udhexeeyo waxaad ba heli kartaa maxaa nabi maxamed kuleeyahy dac maa yaribuka rakhwana waxaan ka tegtay imaamkaas weyna farta ku taagay oo nin miisaanman aanan haynin war waxaan ka carar ninkii rabanaa iska shabkaxsada wada waa kaasa nabi maxamedna dacmaa yaribu kugule warku marka rayxaanada aan ka rabay carabta waxa weye shaygaan catarka markii iyo uduga wax loo hiloobo weeye waa tashbiih wax dhici kartayo nabigu sala allahu alayhi wasalam labadaa wiil markuu wax carfoon u jeedo siduu ugu hiloobuu labada wiilna ugu hiloobay oo warayxa- humaa rayxaanataya uu leeyahy ka rayxaanataya tashbiih inay tahayo tashbiihi baliiqaha wixii aan adduunka ka carafsanayay ay la mid yihiin waxaa kaloo dha- dhici karta rayxaanada weladkaaba lagu idlaaqaaba weladkaaba rayxaana sidiisa layska yidhaha maxaa yeele leannahu ri- ri- rayxaanadu waa risqi weladkuna waa risqi marka he fafaw min rayxaanatihi sala allahu alay slam oo waxa weeye nabiga awlaadiisiiyaa labadaan he ogow nabi maxamed ilmihiisii horta wax tarmay oo taran yeeshay waxaa laga arkay intii ay gabadhaasi dhashay gabdhihii kale waxay dhashay wa- dhaleen waxba ma tarmin ruqaya waxay dhashay ma tarmin zaynaba waxay dhashay ma tarmin kuwaasi waawga macnaha s- taran soo socda ma aysan yeelan waxa tarmay waxa weeye waa gabadhan ilmaheedii shan cunugayna dhashay ogow saddex wiil iyo laba gabdhooda dhashay labadii wiil saddexda wiil mid wuu saqiirnimo ku dhintay wiilkii nabiga awlaadiisii ahaabaa waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma isagii abi baa alla karanay wiilkii nabiga awlaadiisii ahaabaa waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma isagii abi baa alla karanay qaala inuu yidhi baa laga wariyey xasan bni caliyin xafidtu min rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi waxaan ka xifdiyey dac maa yaribuka waano wixii ku sheeki geli warkaa ka fogow dac ka tag maa yaribuka wixii ku sheeki geliya ka tag waxaanba sidiisaba waxay maxay fariistaa in farta lagugu fiiqe maxay xikmad soomaaliya waxay ahayd banaan mare maradiisu geed ma qabsado halkaas banaan haddaad marto marada geed kaa jeexi maayo wixii marka tuhmada ku jirto qaabdaradaada haddaad ka fogaato far lagugu taagi maayo haddii kaleeto halisaasnata in la yidhahdo camalkiisu qofkaan saxiix maahan in lagu yidhahdo halisooda qofkaan waa belaysa iyo dhinacanu ka hadlaysan in lagu yidhahdo dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki gelinayo horta ka tag caadilan xaalataa kii u ilanaya ama maa'ilan xaalataa kii u ilanaya ama wacdilba iska ficilka cabir oo wacdil ilaa maa laa yariibuka wixii aan ku shaki gelin oo aad hubto u leexo rawaahu tirmidiy xadii tirmidiya wariya o nasaa'iyu tar- nasaa-ina waa wariyey waqaala tirmidiyu tirmidiya wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiixun xadiidku waa xasan waa saxiix marka waxa weeyaan xadiidku waa xasan waa saxiixda imaamu tirmidi dhaqankiisay kamid tahay isaga isdilaaxiisay kamid tahay musdalaxu lxadiid aan ka baranaynaa waxaa laga uu ka wado a'imadii qayba meelay ku dhifatay waxay ugu dhow maslaga la mariyey xad- xasanun saxiixun waxaan ognahay laba darajoon isla ekayn inay tahay xadiidku markuu saxiix yahay xasan waa ka weyn yahay marka wuxu uu ka wado darajadiis hoosena waa ku sheego xasanuu ku sheegay darajadii weyneedna waa ku sheego saxiixuu ku sheegay marka waxay u ekaanaysaa waa gaaban yahay waa dheer yahay qofkaanoo layidhi oo kale hose isu qaaban isu qabanaysaa waana dheer yahay waana gaaban yahay waa laba isu dideen marka dariiqa ugu habban war badanaa ku jiraya waxay tahay a'immadu waxay yidhahdeen imaamku haddii uu xadiidka xasanun saxiixun uu yidhaahdo hal dariiq haddii ku wariyey hadduu xadiid hal wadda ku yimid hadduu yahay isagaa shakisan xadiidka imaamu termadiyaa ku shakisan xadiidku inuu saxiix yahay iyo inuu xasan yahay oo markaas waxay noqonaysaa meesha cadafa ku jiro aw baa qadaran xasanun aw saxiixun ama waa saan ama waa saan waa haddii xadiidku hal wada leeyahay hadduu duruq badan xadiidku leeyahana saxiixun min dari fii dariiqin xasanun fii dariiqin wey dhammahana xasanu kuya dhammaana saxiixu kuya sanadkaas waa sidaa sidaa le weeye alxadiidu thani cashara xadiidka laba iyo tobnaad marwiyi waxaa laga wariyey can abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuu sida usoo faahfaahiyey wixii oo macnaha tuhmo iyo rayb keenaya ka fogaanshadeeda imaamku si usoo faahfaahiyey wax cajaa'ib le waqti dheer qaadanay laakiin ad qof haddaad fiiriso adiga dhan waa ku qancaysaa waa naftaadu raalli ay noqon oo wix tuhmooyinka o dhan in laga fogaaday ku qan- ku qan- ay ku raalli noqonaya laakiin so- waqti aan loo hayn adigu soo fiirso xadiidkan labiyo tobnaadna marwiyu can abi hurayrata radi allahu tacala canhu abu hurayra laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi min xusni islaami almar'i qofka islaam wanaagiisa ayuu ka mid ahaaday tarkuhu qofku ka tegidiisiiyo maa shay uu ka tago laa yacniihi waxba aan deeqin waxaan waxba tarayn inuu ka tagaahi islaam wanaagiisay ka mid tahay min xusni islaami almar'i qofka islaamnimadiisu waxyaabaha ay ku kaamil noqonaydo ayuu ka mid ahaaday tarkuhu qofka ka tegidiisiiyo maa shay uu ka tago laa yacniihi asaga waxba aan ka tarin horta shaygaan intaadan samayn fiiriyo maxadi caajilaad ka heli dheef adduunyo miyaad ka heli mase dheef aakharaad ka heli labadooda haddaadan midna ka helaynin wax danihi kuuguma jiraan iska daa haddaad labadooda mideed ka helaydana waa iska wada waa sidaas islaamnimadaadu markaasay kaamil noqona haddii kaleta eberle waay qofka waxaad beclahaad noqonayda waxaa la rabaa inaad cayaarta ka fogaato wixii sha- sharaftaada waxu dhibaya inaad ka fogaato adduunyada iska waasixsashadeeda inaad ka inaad ka sikato dhibay kuu keenayda darajada inaad iska daydo dalabul manaasib balaayay ku dhacday darajo raadinteeda inaad ka fogaato madaxtinimada inaad ka fogaato ammaanta dadku ay ku ammaanan inaad ka fogaato oo oo aadan jeclaanin alagoo dadku wax kaa dadku ku sheeg sheegaan hebel fiicana lagu yidhaha kulligood wax ay ku tarayaan lama arko waa wax ilaah kaa goynaye wax ilaah kuu dhaweynaya midkoodna ma aha waa sidaa dadka in badan oo ka mid a waxa weeyaan hadda waxa halaaga ugu daran marka hadda taagan oo macnaa intii hadda ilaahayba doonto ilaahay xaggiisa aaday oo yidhi diintaan aadayna xaggeeda waxa ridayo balaayada ugu daran haysatahay dalabu lmanaasibi waalriyaasati wa xubu lmuxamadati wathana intaasaa hadda dadkii caqabaday ka gudbi la'ayiin taasaa noqota oo waxa weeyaan waxaaba la sameeyaba qofku iska dhaaf inuu jeclaado qofku in la ammaano iyo in madax laga dhigo iyo inuu jeclaado iska dhaaf taas wax qarsoonay moogta inuu jecel yahay annaga uma jeedno inuu ammaanta rabo uma jeedno qalbigiisa wixii ku qarsoonaayoo rabitaanka uu madaxtinimada rabo iyo in la ammaano uu rabaa a caaiqo waxay id ilaah ka goynayday id ilaah ka reebaysa taas inta laga soo gudbaaba waxaa loo sameeyey nin walba ninkaan horan africa samaysan wuxuuba noqday nin inkaari ku dhacday u noqday eber oo xayeysiin samaysan sheikh hebel oo awliye hebel oo qudbu zamaan oo qalaf qalaf aan ninkaan samaysanoo rag saas u bumbuuriya iyo naaga saa u bumbuuriya qofka aanba samaysan inuuba qof laga tegay ho arka magacay bi way aniguna aan samaysto xayeysiin samaysto maar waa la go-ay meeshaan lagu ba'ayo soo arkimay in xayeysiin la samaystaaba hadda la marayo hawliyanimada la yihahdo aan duudadu fuulo oo dadku hay sheeg sheegeenoo wax ajaa'ible wax ajaa'ible waxa ila ahaa ninbaa wuxuu ii sheegay aad waxaan ula yaabay anugu aada u qaadan waayey waxaan is leeyahay warkaas hadday dhici karto warkaas hadduu dhaco waxa in la gaabiya habna le hadday sidaas dad ku dhaqmahay hadday jiraan waa la hoogay ogow halaag dhamaystiran wuxuu ninka inin ii sheegay in nin qudbi la yidhaha inuu jiro qudbi oo wadanka dhan qudb dariiqa dhan inta sheegay ree hebel dariiqada la yidhaha qudbigeeda qudbul aqdaabka ninka u koreeya markaasuu wuxuu ka dhigay ilmo yaro aniga aan dhowr iyo toban sano ka weyn bal cajaa'ibka la arkay qudbul aqdaabkii markuu sheegay wuxuu yidhi naa'ibkii caamka ahaa hor xirfadda uu qabtaa markaas aan u baahanayn qudbigaas hadday ii sheegtay bal arta xirfadda uu qabto ninkaan cajaa'ibka naa'ibka xirfadda uu qabtaa inuu ninkaas sayidka naa'ibkaa inuu markii laysu yimaado inuu bumbuuniyo yidhaahdo ninkaas oo qudbiga oo awliyada oo qudbul wujuud saasuba xirfadiisu taa yidhi hona africa soo arki maysa wuxuuba qudbi ku yahayba meeshii xafladii laysugu yimaado inuu yidhaha qudbigii imaamkii waa kaasaa sidaasa waxaas wax lagu hog hadduusan saas dhin xilkaa baa laga qaada naaibnimo baa laga qaadaya horikaara ku dhacday ogow marka waa tani meesha lagu ba-aya ogow haddiiba riyaaso heerkaas dalbitaankeedii iyo dadka ammaanteeda rabitaankeedii heelkaas loo rabo ilaahay looma looma socdo ogow akhyaartii diintaan usoo halgantay oo taqaanay shayga xaqiiqadiisa maxay yidhahdeen laa tadluban cinda almuhaymini manzilah in kunta tadlubu cinda naasin manzilah ina lilahi wa ina ilahi rajiun hanu arrintu kala foga halka laga raadinayo qudbinimada iyo awlanimada laga raadinayo iyo meeshii jirta ay kala foga ilaahay waxaa ka rajayn inuu ku xushmeeyo oo ku qadariyo ha ka sugin uu yidhi zaynuddiin ibni caliyin intaa dadka agtiisa darajo ka sugayso dadku ha ku darajeeyen intayba kugu jirto ilaahay waxba ka heli mayside ha islu goyn ama dadka ka hel waxaad ka rabtay ama ka waa marka haddiiba meeshaas waa ya-si dhammaystiran ogow inaan la helayn ilahay waxba laga helaynin inay saas tahayn waxaad ka ogaanaysaa akhyaartu maxay kaloo yidhahdeen saadaatu suufiya maxay yidhahdeen iqbaalu nnaasi cala almuriidi qabla kamaalihi sumun qaatilun qofkan hadduu horta sidiisa mustawiisu hadduu kaamil noqdo weel baran haddaad hadda aada kilkilmaagto ogow waxa qoyaanka ha ku jiraahi inay dabadda u daataan iyo inay derbiyaalkiisa ku kala firdhaan iyo waa uu nusqaamayaan haddii weel weel baran wax ku jira haddii la kilkila kuwii nusqaama la leehaha qofku intuusan kaamil noqonin intuusan buuxsanin oo kamaal gaarin haddii dadku soo qaabilaanoo sayidii sheekh hebel oo macallin hebel oo awliye allah haddii la yidhaahdo dadku iska agfariisan aryaha awliyaadba gaartay dadku iska weheshanaya ilaahay baa aadi maayo in wax ka maqan yihi ma dareemi maayo rabbi xaggiisa waaba ka go-ayaba marka waxa weeyaan summun qaatilun bahashii la yidhi ha laga fogaado dadka rabitaankooda ha laga fogaado iyo ilaahay kaa goyna aale ho ah loo loo samaysto hala xayeesiyo ilaah looma socdo meeshaas marka yaan yaan la sabmin dadku waxa dareemeen marka waxa weeye ilaahay wax wax aan wax ku taraynaa waxay tahay oo ilaahay kaa reebayaa waxay tahay kuwaan hadda uu soo sheegay magarata ina macnaha inaad dheeldheeshoy inaad dunyada iska iskawaasiseeda ku mashquulshay dalab almanaasib alriyaasa iyo xub alhanaa wa xub almaxamadi kuwaasoo dhan dheefi ka soo noqon maydee fa inahu diyaacun lilwaqti nafiisi xilligii qaaliga ahoo lagu dayaco wey aladii laa yumkinu faaitahu an yucawada faait xilligan ilbiriqsigii ku dhaafa kugu soo noqon maya ogow marka xilliga aad intaan ku shuqloontay waa xilli qaaliahaa oo kaa tegay oo aadan soo celin karaynin waxaa la rabay xilliga camalkan inaad wax fiican ku ergato beri waa soo noqonaya camalkan waktigan waa soo noqonaya ogow filinhaanoo lagu soo hormarinaya wax alla wixii adduunka daqiiqadihii ku soo maray oo dhan isagoo zaman walbaahiba camalkaagii isagoo wadaa lagu soo hormarinaya camalkaas lagu hormarinaya halaad inkirta halaad inkirtooda ma samayn tira ma lagu arkaa amaakintunasada xasan albisri iyo sayidu taabiciina suufiya haddii la rabo raggaas ay aadeen haddii suufi la rabo waa kaase xasanulbisri wuxuu yidhi annagu waxaan la kulannay yidhi waa taabiciya ogow saxaabadiiu ka warramaya xasanulbisri wuxuu yidhi waxaan la kulannay rag saacadahooda uga dhimrin og oo saacaddooda uga baqi og sidaad adinku lacagtiina uga ugu cabsata adinku dada waxaad leedihin amaa shilinka lagaa xadaa amaa lagaa dhacaa amaa lagaa khiyaanaa ama khasaara shilinka kaa gashaa sidaad lacagtiina uga fakaraydaan ugu xanuunsantihiin dad saacadahooda uga xanuunsi badan xanuunsigaad xoolihiina u xanuunsanaydaan dad saacadahooda uga xanuunsi badan baan la kulannay marka qofku si adinka idinka xasanulbisri wuxuu leeyahy midkiinsuusan u jeclayn shilinkiisa inuu ku bixiyo waxaan dheefi uga soo noqonayn waray waktigiina ha ku bixinina waxaan dheef idinkaga soo noqonayn halkaasuu raggaas wasaarina waa sii dabagalo kasii cajaaib isaguna waxa weeye marka waxaan u fiiridaa u yidhi aqazali isaguna ku dhahaya horta sideeda waxa aan wax ku taraynin iska daynteedu si ay kuugu suurabaan waxaani inay masalan wax ku tarayn markaysa wax ku tarayn iska daynteedu si ay kuugu suuro gasho geeridii hortaada keen waad dhimanaydaa hortaada dhig mar haddaad waad dhimanaydaa haddaad hortaada soo dhigato waxaas aan wixii dhimashada markaad dhimatay kabacdi ku anfici lahaaya aad qalbigaagu rabaya ogow oo jirkaagu aadaya markaad marka aad ku mashquulayna annaga wax aan adduuniya aakhira waxba naga tarayno wax danihi ku jirin ilaahay inuu naga fogeeyo maana wax kale na tarayn ku shuqloomayno geeridiina hilmaansana markaasaa duulu amal iyo hididin hididiil iyo qalaqalaqtaasaa nagu jirta labaisho min xusni islaami lmari tarku ma laa yacniihi hada kani xadiidun xasanun xadiid xasana wey rawahu tirmidiyu wagayruhu tirmidi iyo kayrkiisa ibn maaja ayaa wariyeen haakadaa sidaasay ku waliyeen mawsuulan isagoo sanadka wata isagoo sanadkiisa la wada sheegay oo addex sanadkii hal ninaa lakaga sheegay laakin waa saxaabigu ka raba haakadaa sidaasuu ku wariyey tirmidi iyo kayrkiiba isagoo saxaabiga la sheegay rag kale laakin waxay ku wariyeen isagoo mursal oo saxaabiga laga booday oo taabicigu nabiga u bootiyey alxadiidu taalit cashara xadidka saddex tobnaadna marwi waxaa laga wariyey can abi xamzata ninka abi xamza la yidhaha baa laga wariyey xamsuhu cunugu dhalay ma ahani ogow ilmihiisii mid xamze la yidhaha inuu ku jiray iyo inuusan ku jirin intaanba la fiirin abi xamza ninkaan hadda la yidhi carruurtiisii nin xamze la yidhaha ma ku jiray ama gabarh xamze la yidhaha ma ku jirtay intaadan dhinacaa ka fiirin isagoo yaraa kuyadaa nabi maxamed u bixiyey sala allahu alay wasalam abi xamza nabigaa u bixiyey naagna ma lahayn mana qaan gaarin marka nabiga wuxu u bixinaya waa sidaas weeye qudaar buu isticmaali jiray dhanaan ah qudaar dhanaan ahoo magaceeda xamze la yidhaaha isagaan abu isaga anas abna malik u isticmaali jiray markaasaa nabigu w wax uraaya ma ahna waa mid dhanaana qudaar dhanaanu isticmaali jiray markaas wuxuu yidhi abu xamzata waana cunug yaro khaadimkii rasuulka can abi xamzata ninka abi xamza la yiraha waxaa laga wariyay kunyadiisa anas bna malikina la yirahdo radia allahu tacala canhu ninkaas waxaa laga wariyay khaadimi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka adeegihiisii ahaa qaala inuu yidhi baa laga wariyey rasuulka khaadimkiisi waxaa laga wariyey sala allahu alayhi wasalam qaala khaadimku inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi laa yuminu axadukum midkiin iimaankiisu kaamil noqon maayo laa yuminu rumayn maayo axadukum midkiin iimaanan kaamilan iimaan dhamaystiran rumayn maayo rumayn dhamaystiran rumayn maayo ama si kale u cabiro laa yakmulu iimaanu axadikum midkiin iimaankiisu kaamil noqon maayo xataa yuxiba liakhiihi inta walaalkii kala jeclaanayo maa yuxibu mithla maa yuxibu waxa uu la jecel yahay oo kale linafsihi waxau naftiisa la jecel yahay wax lamida intuu walaalkii la jeclaanayo ilaa uu walaalkii kala jeclaado wuxuu naftiisa la jecelyahay wax lamida weli qofka iimaankiisa nusqaanaa ku jirta ee waxa iimaanku ku kaamil noqonayahay waa waxa iimaan wuxuu naftiisa la jecel yahay hadduu magac rabo hadduu manaafici rabo hadduu wax kasta darajo iyo waxaas uu naftiisa la rabo la qumanaaday walaalkiisna la jeclaado walaalku mid unku odii habara ma ahe waa ukhuwa islaamiya waa walaalnimada islaamka ninka ninkaasi nin qaaliya weeyo anas bna malikin isagu khisaashiisu wax fogaantii ka batay weeye waxyaabaha ninka cajaa'ibka oo lagu xasuusta waxaa ka mid a carruur banaanta anigu kulley ma ana arag nin ilmihiisii oo kale ninkaas leh boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan iyo shan wiil oo uu aabba u yahay ninka la kulmay boqol iyo labaatan iyo shan wiil oo mid awwa u yahay lagu arag arrinkaasi cajaa'ib badan nebi moxamed baa sidaa iska laha u sababhay ogu salawaatu ullahi wasalaamuh calayh markii nebigu madiine tegay horta wiilkaani toban jir u ahaa ama sagaal jir u ahaa agoonna waa yahay hooyadiis iyo ninkii qabay oo abu dalxa la dhihi jiraa inta wada inay nebiga u geeyeen waxa la yidhi nebi allo wiilkaan wiil aad u fiican wey aad u dhug badan wiilkaas nebi allo ha kuu shaqeeyo marka maalin maalmaha ka mid ay hooyadiis u timid oo intaa kaga soo gaabsee waxay tii nebi allo wiilkaan waa madi ilmo wax la dhashay lama arko waana agoona abi waa dhintay xoolana abihi ugama tegin nebi allo wiilka igu ducee qaadimkaaga igu ducee wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam allahuma akfir maalahu wa waladahu ilaahu ilmihiis iyo ilmihiisa iyo xoolihiisa oo badiyo wa adil cumrah ilahu cumriga ilaahu u dheereeyo waqfir dambahu ahay waqfir dambahu ilahu dambiga u dhaaf wa fii riwaayatina waxaa ku sugneebida u dambaysa waadkhilhu ljanna saddex afar baa nebigu ugu duceeyey sala allahu alayhi wasalam fii aakhiri xayaatihi anas ibnu malik wuxuu yidhi afartii shay oo nebi maxamed igu duceeyey horta saddex anaa soo taabtayba boqol iyo labaatan iyo shan wiil oon aabba u ahay oo midaan kuwa awowyaalku aysan ku jirin aan la jooga oo midna ka dhibani ogow wax saqiiraya hore dhila dhinta la tartamaayo waa boqol iyo labaatan iyo shan wiiloo wada joogta markaas intay awowaantii iyo xaggee gaar ama keligiisu qabiil noo intuu noolaa soo arki maysa markii intaas wiil laba gabdhood gabdha ka dhalay gabdho gabdhihiisu laba laba keliya ahay ilaahay ilmihii waa ii badiyo waa kuwaan qabiilayba noqdeen intii keliyu aabba u ahaa haddana ilaahay maalkiisii waa badiyo beer timiruhu madiine ku lahaan jiri basrana beel kaleo timiruhu ku lahaan jiri labadaa beerood waxaa la guri jiray sanadkiiba laba goor dayrtana diraacdana waa bixi jireen oo waa la guri jiray xagaanqana waa la guri jiray waxaa la ogyahay timirtu waxay baxdaa xilliga kulaylaha guga ma ma baxdo xilli roob ma baxdo roobka waa lagu waraabiyaa ma ahe miraheedu ma bislaadaan xilliga roobka xilliga qaboobahana ma bislaadaan xilliga kulaylaha bisay timirtu bislaataa ninka la yidhaha anas ibnu maalik beertiisu labada jiilaalba way bislaan jirtay diraacdii iyo xagaaga way bislaan jirtay waa karaamo soo arki maysa isaga lagu karaamaya mucjiza nebi maxamedna way tahay sala allahu alayhi wasalam waa maalkiisii la farabadiyey soo arki maysid beertiisa marka xilliga kaleeto aan la arkayn dadka kaleeto diraacdii timirta u baxayda markaasaa beertiisa min kulli fajin aafaaqda dhan muslin iyo gaal waxaa lasoo doonanaya xilliga xagaaga ah beertii anas ibn malik saa timir kaloo baxaysa adduunka laguma arkeen timir kaloo xilligaas baxayda ma jirto waxaa la rabaa midda rudabka hadda bislaata la raabta timir horo inta baxday timir noqotoo la kaydsaday waa la helaya laakiin rudab xilliga xagaaga tiisa laga helaya markaasaa meel kasta laga soo aadaya suu ribix intaanoo kale xoola iska helaya faa'ida cumrigiisiina alla waa dheereeyo raggii uu cumriga dheeraa saxaabadu ka mid ahayo waxa weeyaan boqol iyo hee uu gaaray boqol iyo lix san u gaaray waa layihi boqol iyo saddex sanood u boqolka xagga u dhaafa anas ibn malik ninka saa u cumri dheeraa marka wuxuu yidhi saddexdii shay oo hore alla waa isiiye maalkii iyo awlaaddii cumrigii dheeraa alla waa isiiyey kan kalena waa rajaynaya hu yidhi ilahay inu jannada igeliyan rajaa ka qabako anas ibn malik marka ninka qaadimka rasuulka ducada rasuulullahi maxamed sidaasu helay waxa weeyaan wiil aqaalihioo caad u caqli badan u ah wuxuu ninkaan bilaash maha ducadii ogow ducaa liman ishtaraa waay qofkii iibsada ducada iska leh wiil aad u caqli badan waay caqli badidiisa waxaa lagu garta waxaa ka mid a maalin maalmaha ka mid a aa nabigu shaqo u dirtay horada hawshaa iisoo qaw yidhi mi wuxuu yidhi anas anas ibn malik anas isagaa sheegayo wuxuu yidhi nabiga markan kasoo tagaan ilmo dheelaya hela yidhi ilmo cayaaraya hel markaasaan dhinaca cayaarta kala gala yidhi carruurii cayaar lama kala celin kare waa ibtile shaqadooda cayaartayga iska rabta iska ah markii nabigu idaahsaday ugu daahay aanan soo noqonayn uu soo raadiyo mase anoo ilmahaas kala dhex dheelaayo i yimid anoo ilmihii la boodboodaayo uu surka ay qabtay yidhi markaasaan kor udayay waa nebigii ima canaana war waa niya soota aanasa wax kuu dirtay yidhi nabi allow haddaan doonaya ahaan idhi yidhi weligii nabi ima canaanaan yidhi fagaxaan idhi waa soo noqday ilaa muuta nabiga siduu uga daahay hooyana uga daahay nabiga inta usoo adeego xilli go-aan hooye u tegi jirin hooye waxay tiri war waa sidee maantay maxaa kugu dhacay nabigaa dan ii dirtan kusoo dahay cabaarna ilma la dheelaayo maanow dantu maxay aheeday tiri waa intaa dantu igu ujeeddadaan ka raba hooya la sheegi maayo dan la sheegaya maahan danta nabi maxamed ii dirtay sala allahu alayhi wasalam dad cid loo sheegaya maahan haddaan qof u sheegi laha haddaan kuu sheegaya laakiin rajo lagama qabto waana ilmo yar saqiira toban jira fiir nebiguna kalama ballamino war hayga sheegin sirtaan ma dhihi nebigu kalama ballamina ogow wax nabigu kalama caqligiisa torabaha ogow isagoo toban jiruhu waxaa nebigu kugu aaminay cidna ha u sheegin war maandhaw khayr allah kusiiya anigana hay sheegin qof kalena ha u sheegin tir marka wiilku waa muta ducada wiil qaaliya waa isagoo yara ilaahay wuxuu iska sii dhinaca fiican iska abaarsiiba qaala anas inuu yidhi baa laga wariyay macnaa waa arrin sirahoo la qarinayo oo macnaa shu-uunu nisaa'i waa dumarka arrimihiisa khusaysa ahay wuxuu yidhi anas waxaa laga wariyey khaadimkii rasuulka ah sala allahu alayhi qaala anas inuu yidhi baa laga wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum laa yakmulu iimaanu axadikum midkiin iimaankiisu kaamil noqon maayo xataa yuxiba liakhiihi inta walaalkii kala jeclaanayo midla maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecelyahy o kale ogow in mudaafkaas la qadara waa lagu khasban yahay oo waxaad naftaada la rabto lafteedii qof la la rebi maydid dee waxaad naftaada la rabto qayba waxaa jira aan naf kale u banaanaynaa jira ogow haddaad maalan islaan islaan aad qabto ninkii naag qaba ee islaanta baariyadiisa in lula dhuumaashooba waa iska jecel yahay ogow dadka kalena ma inay islaantiisa kala dhuumaashoobaanu la jeclaanaya maya mila maa yuxibu dheh nimanka kalena waxaa ku ficnaanay islaantayda oo kale inay helaan saas waynu yidhaa ma garata waxa uu naftiisa la rabay oo naftiisa la jecel yahay waxaan ishtiraag aqbalaynaa ku jira marka wixii ishtiraag aqbalaya iyo waxaan ishtiraag aqbalaynba inta uu naftiisa la jecel yahay in lamida waa inuu muminiinta la jeclaa faa'iidada ka hel uga helaya maxay tahay waxay tahay awalan xasadkiyaa ka meesha ka baxaay dalabulmusaawaati haddaad horta sideeda xasad wuxuu yimaadaa inuu qofku jeclaado isti'thaar inuu wax la keliyoba allo ya kaligaa madax kaa dhiga dadka kale tashaacab adiga kuu noqdaan allo ya adiga xoola kusiiya dadka kaleeto adiga xoolaha kaas ha kaa baryeeni iyo waxaad hawlahaas inuu aado isti'thaar inuu wax la keliyoobo oo wixii nacfiga ahaayo uu danaynayay inuu la keliyoobo inuu jeclaado horta marka koowaad markuu isti'thaarkaa qofku rabo dadkaas kale oo waxiisoo kala haysta ama wax ka fiican haysta in laga qaaduu jeclaysanaya xaasidkiia imaanaya isagana waa la xasdayaha ogow kamaa tadiinu tudaanu saad adigu ku dhaqantaa lagugula dhaqmaya allow yaa dadka madaxtinimada ka qaada haddaad tidhaa adigana allow yaa ka qaada dadka ku dhahayaan ogow aljazau min jinsi alcamal marka bulshadii inay israbto oo waxay wada jiro aan kala cararayn ay noqoto waxay ku imaanaydaa wax kastood naftaada la rabto dadka kalena ayaguna ha kula heleen hadaad magac rabto allow yaa magacaago kale dadku helaan magacaas adiga kugu fiican yahay kaasi adigu kugu fiican yahay maalan dadkana isagoo kale ha ku fiican dhih xoolahaas aday kugu fiican yihiin dadkana isaga inta kale ku fiican waa hakada xasadkiyaad ka fogaanay qofna wax la siiyey markaas ka in laga qaado jeclaamaydiid ogow waa nabad gashay adna markaas aakhiradii waa ku nabadgeli dadkuna inay ku xasdaan waa ka nabadgelaysaa faa'idadas soo xasiish marka rawahu lbukhaariy wa muslim xadiidkana muslim iyo bukhaari baa wariyey alxadiid raabic cashar xadiidka afar iyo tobnaad marwi waxaa laga wariyey can ibni mascuudin cabdullahi ibni mascuud baa laga wariyey saxaabiga ad garanayso qaaliga radia allahu tacala canhu qaala cabdullah inuu yidhi baa laga wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal maahan safku laa yaxilu xalaal maahan damu mri'in muslimin safku dami mri'in qof dhiigga in la daadiyaa xalaal maahan qofkaasoo muslimin muslima qof muslima in dhiiggiisa la daadiyaa ma xalaal ahan ilaa biixdaa halaatin saddex khasla midood ma ahane qof muslima dhiiggiisa in la daadiyaahi ma xalaal noqonaysa saddex khaslo haddaan midood la helin waa sida xadiidku noo yahay marka horta marka koowaad intaana dib u gudbin ogow eragaas xilliga yaa la saaray laa yaxillu waxaa xilliga laga anfiyey damu mri'in muslimin dhiigguna waa daate ogow daatadana laa tuusafu bilxilli walaa bilxurmati daata xalaalna ma noqoto xaaraamna ma noqoto daata xalaal ma noqoto xaaraamna ma noqoto waa war go-aanhe ogow isticmaalkeeda iyo iyo sidaas yeelideeda iyo sifa heble in lagu sameeyo shayga sifadiisaa xalaal iyo xaaraam noqotee daatadu xalaal iyo xaaraam midna ma noqoto marka waxa weeye shayga xilliga laga anfinayaahi waa safki mudaafkaa qadaran wey laa waa laabudda mudaaf laa yaxilu safku dami mri'in qof dhiiggiis in la daadiyaahi xalaal ma ahan iraaqatu dami dhiiggiisa in laga daadiyaahi ma xalaal ahan qofka muslimin muslima qof muslima dhiiggiisa in laga daadiya ma banaana ilaa biixdaa alaatin saddex khasla midood maahan haddana u noqo oo mar kaleeto waxa xilliga laga anfinayaahi hadda mudaafka aan qadarnay keliya ma ahan wax yaray noqonayan juz-iya haddii aan intaa u dayno waxay noqonaysaa waxa xilliga laga anfiyey qofka dhiiggiisa in la daadiyo keliya in la diidan yahay laakiin qofka wax kale in lagu sameeyo la ogolyahy haddii qofka inta la sirqiyo xarig dhuunkta looga rooriyo oo u dhinto dhiig lagama daadina ogow waana la dilay waxaa la diidayana waa dilidaas qofka in la iideeyo la dhibo iraaqatu ishaaqu nafsihi ama ishaaqu ruuxi qofka ruuxdiisa in la tegsiiyaa xalaal ma ahan waa ta inta laga rabo laa yaxilu xalaal ma ahan ishaaqu ruuxi imri'in muslimin qof muslima ruuxdiisa in la la tegsiiyo qofkii la dilo kow nafta looga siiyaa ma banaana ama dhiig ha laga daadiyo ama iyadoon dhiig laga daadiyo oo la siqiyo kale ha la dileen ama xataa iyadoon la sirqin oo guri la ysaga xiro xabsi ata xabsi la geliyey oo ku dhintay gaajay oanu dhintay miday rabtaa hatee qof muslima nafta laga qaada ishaaqu ruuxi mri'in muslimin qof muslima ruuxdiisa in la qaado lafta kaqaadideeda loogu sabab noqdaa ma xalaal ahan ilaa biixdaa alaatin saddex khasla midood moogiin saddexdii khaslo waa kuwaana tiri athayibi mid mudaaf in loo qadaro waa laabud haddii athayibi aan hoos dhigno mudaaf aan qadarayna biixdaadaan markaa kasoo istinooyna aan ka bedelayna ayadaan ka bedelayna ilaa bizina thayibi midkii guurka soo maray zinadiisii moogiye thayibkii azani zinaystay kii guurka soo maray ee zinaystay zinadiisii moogiye wax kaloo nafta qofka looga qaadi kara ma jiro qof guur soo maray haddana zinaystay zinadiisu waxay banaynaysaa nafta in laga qaado dhagax lagu dilo iyo wa qisaasi nafsi wa ilaa qisaasi nafsi naf in la qisaasa moogiye binafsi nafay dishay baa loo qisaasaya iyo wa taariki wa ilaa tarki taariki midkii ka tegay ka tegidiisii moogiye lidiinihi diintiisa ka tegay almufaariq liljamacati jamacada islaamka faaruqay midkaad jamaacada islaamka faaruqay ee bidciga murtadkaa noqday maahan waa ridoobi saddexdaas ka tegidda uu jamaacadii islaamka ka tegay oo diintii islaamka faaruqay waa ridoobay naftiisa in la tegsiiyay banaynaysaa naf uu dilayna hadduu naf dilayna oo shuruudeedii la helana in loo dilay banaynaysaa hadduu zani yahay guur guur guur inta soo maray kabacdi zinaystayna zani lmuxsan uu yahay shuruudeedina did walba waa fiqiya waxaas ku faahfaahsan yihiin isagana waa isagana waa la dilaya saddexdan qofka guurka soo maray ee zinaystay zinadiisu waxay banaynaysaa in naftiisa la tagsiiyo waa lama jara laa yaxilu xalaal ma anta safku dami imri'in muslimin qof muslima dhiiggii in la daadiya ma xalaalaha ilaa biixdaa alaatin saddex khasla midood maahane ilaa bizina thayibi ay haddii la godana haddana aad minhaa saddexda ayuu kamid ahaaday ahay waxaa tira saddexda khaslo minhaa athayibu markaan godayno athayibana waa la dhigi la kordhi kara acni aan uqadarayna minhaa saddexda ayuu kamid ahaaday athayibu zina thayibu kii guur soo maray guur qofkii soo maray zinadiisii baa ka mid a fayibkii azanii zinaystay nikaax saxiixa ayuu faacil ku noqday ama mafcuul ku noqday naag nikaax saxiixa lagu isticmaalay ama nin naag nikaax saxiixa wax ku isticmaalay kabacdina zinaystay waa khaslada koowaadoo naftiisa in la tagsiya banaysa dhagaxa lagu dil hadee shuruuddeeda shuruuddeediina fiqhi hadda laga soo fiirinaya oo inu mark markuu naagtii horeeto qofku markii hore muxsan wuxuu noqonaya nikaaxa saxiix ah uu wax ku isticmaalay ama lagu isticmaalay wuxuu muxsan ku noqonaya hadduu markaas baaliq ahaayo caaqil ahaayo haluma jara shuruuddeed garanaysa u lah muslim ahaa iyo wada marka mid walba shuruuddiisu aggaas xaggaan laga fiirinayaay qisaasta shuruuday iska leedahay oo zinadu zinada qofka loo dilaya shuruuday leedahay waa kaas ah minhaa saddexda ayuu ka mid ahda zina thayibi midkii guur soo maray zinadiisii thayibkii azani zinaystay waminha wa minhaa saddexda khasla ayuu ka mid ahaaday qisaasu nafsi naf la qisaasideediiyo binafsi nafkaa loo qisaaso wa minhaa saddexda khasla ayuu ka mid ahaaday tarku taariki midkii diinta ka tegay ka tegidiisiiyo lidiinihi tarku taariki midkii tegay lidiinihi diintiisa midkii ka tegay tegitaankiisaa ka mid a khaslada loo dilaya waa tarkiga ka tegitaanka uu diinta ka tegay baa loo dilaya loo dilaya taarigi diinka tagihii almufaariqi liljamacati jamaacada islaamka faaruqay waa sidaas wey wax dilaayaan la aragoo xukunka islaamka ku fulinaaye meeqaad tiradii ka batay wax diinta islaamka ka tagay tiradii ka bateen kiish waa dhaafeen waa sidaa weeye rawaw xadiidka waxaa weriye albukhaariyu wa muslimu bukhaari iyo muslim baa wariyey adduunya inay xasisho oo nabadgelyo la helo oo faa'iido la helo aan rajo laga qabaa oo dadka gobolkood hal maxay caamal lugo-oda waxa weeyaan ninkii isagu sharcigu xukumay aa xaakim noqonayaa layihi kii sharcigu xukumay oo dil ku xukumay aa xaakim noqonayaa la yidhi oo hogaanoo dadka maamulayo hogaaminaya markaasaa in nabadgelyo la helo rajo laga qaba xaggee nabadgelyo looga helay waxaa kasii xun caqli xumada dadka caamada qaadato ilaahay kitaabkiisii nin kitaabka ilaahayba dilayba kitaabka alle nimuu dilay a wuxuu dhahay kitaabkii allan idinkugu yeeraya nin sheikoo aada u caqli badnaa wuxuu yidhi sheekh maxamed cabdikhayr sheekh aada u caqli badnaayoo reer galbeedkaasa oo caqliga iyo cilmi badan labadaba la ysugu daray aa niman waxay yidhaahdeen maalin aan xujayno horta shiikhaan wuxuu aa nin aad ugu adag dadka taariku salaadka o shiikaas reer galbeedka ku adkaayo yidhi shee maxamed cabdikhayr markaasay u yimaadeen waxaa la yidhi sheikh hebelow waa adigaan horta ninka taariga eber ka dhigay inkaaraa ku dhacday horta taariku salaataada waa ku dhintay shiikha oo qiimihiyaa ka qaaday shiikha horta sidiisa kollay nin ka hoos marinaya manaaguu la diiya egyahay taarikul salaadku markaasu wuxuu yidhi war go-ooyin goormuu diyayahay sharcigaaba dilaya laydin qaadiya goormuu taariku salaadiyo yeeshay sharcigaaba dilay intaasaan ka rabaahe waxay dabceen ina inay hoosgeliyaan ay dabceen ow nin in la siri karana maa nin caqli badan waay taariku salaadiyo male way qaaday qof kastaba ha dilo balaayaa qaado haddii qofta xataa aaxaadu naasi hogaanka islaamka isu hadduusan dilin aaxaadu naas hadduu taariku salaad hadduu dilo loo qisaasi maayo diyana ma leh hadduusan mid mumaahilki hadduusan ahayn taariku salaad kale haddii uusan ahayn waa dambaabay oo wuxuu ku dambaabay shaqo uusan lahayn uu qabtay oo nina inuu dila la rabin ninkii ninkaas madaxdaahu shaqadiisii ka qaatay ka xoogay ma ogiye kan dilka waa mutallaqaadka marka waxaan ka rabaa kitaabka ilaahay ninuu dilay kitaabku a wuxuu leeyahy kitaabkii yaan idinkugu yeerayaa wax ku fuliyaan la aragada kitaabka isaguba dilay laqaadka sidaas le weeye marka zinada ceebaheedii xumaha ay keenaysa iyo balaayadeedana meeshaasu sharxay oo wax lagu qancuu ku sheegay oo nebi moxamed sala allahu alayhi wasalama iyo salafkii khalafa ku sheegay bal aduga fiiri wax laga qanco baasha xumaheed waxa inta kaleeto oo aad haddaad inta kale iska dhagatiri laheed hadda haddii zina aad fiirido aad uga qancaydaa qof kastoo damiir leh qof ogolaan karayaahi qof ogolaan kara in hooyadii laga zinaysto raalle ku noqon kara adduunka lagu arki maa xataa hadduu gaal yahay waxaana kuu go-aanhe ogow oo wax la soo tijaabiyey ah qofkii zinada asagu dayndiida tarankiisaa laga zinaysana ogow gabdhihiisaa la farxumayna tarankiisa waa lawaa la farxumayna haddaad gabdhaha islaamiya dayndiido ood farxumo ka dayndiido kuwaad dhali doontood nikaax sharciga xataad ku dhashay iyagana shaqada laga qabaya fasaadka dhici ku galaya wa waa wax go-aana ogow kamaa tadiinu tudaanu saad ku dhaqantaa lagu abanay dadka ilahay gabdhihiisa u daaday kuwaaga ha lagu daaya haddii kaleta kuwaas shaqadaa la qabanaya balaayadaa soconaysa waxaa dhacday hadda ka hor rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam nin saxaabiya u yimi waa nin markaa soo islaamay oo diintu aysan ku xididaysan laakiin kabacdi fiicnaan raba wuxuu yidhi nebi allow calaa ru'usil ashaadi wey dadka hortoodu kaliya